Madaxweynaha Maamulka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa magaalada Dhowr-Samareebka daahfuray ololaha diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka qof iyo codka ah ee dowlad goboleedka Galmudug. Munaasabadda waxaa ka qayb galay wasiirro, xildhibaano, mas'uuliyiin ka socday dowladda hoose ee Dhowr-Samareeb iyo Guddiga Doorashooyinka Qaranka. Maxamed Aamin oo ah xubin ka mid ah Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa ka warbixiyay ololaha diiwaangelintan.
sidaad la socotaan afar shan iyo tobankii bishii abriil waxaa laga daahfuray magaalada muqdisho ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka banaadir si la mid ah caawa ay bisha juun tahay kow waxaa laga daahfurayaa sharaf ina noo ah in madaxweynihii dowladda galmudug iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee dowladda galmudug ee- ee ku sugan xafladdan uu noo daahfuro ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha dowladda galmudug magaalada caasimadda dhowsamareeb aan nimid guddigu wuxuu soo kormeeray maalmihii uu joogay soona asteeyey toddoba goobood oo loogu tala galay dadweynaha caasimadda galmudug in iska diiwaangeliyaan Madaxweynaha Maamulka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo daahfuray ololahan diiwaangelinta ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan diiwaangelinta ololahan.
waxaan leenahay guddigii doorashooyinka soodmo soo dhowaada shaqadiinana ku soo dhowaada si buuxdana shaqadiina oo qabsada reer galmudug marka waxaan leeyahay doo- isdiiwaangelintu waxay ka bilaabanaysaa sida guddiguba ay sharaxeen caasimadda galmudug oon caawa ku sugannahay waxayna tegaysaa degmooyinka iyo deegaanada galmudug inta xorta ah oo dhammaystiran haddii la yidhahdo qof kasta oo reer galmudug ah waxaan ugu baaqaynaa meeluu joogo inuu u soo baxo isdiiwaan geliyo si berri go-aankiisa u gaaro xaqiisa siyaasiga ah xaqiisa asaasiga ah u helo inuu isdiiwaan geliyo si buuxdana loogu soo baxo halka dad badan oo caawa runtii aad iyo aad haloo qiimo badan ka yidhi maxba ma gaari kartid haddii aadan isdiiwaan gelin qofka aad doonaysana ma doonan kartid adiga eh, qofka aadan doonayna ma dili kartid Ololahan diiwaangelinta doorashada qof iyo cod ayaa waxay ka bilaabanaysaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug iyadoo u gudbi doonto deegaanada kale ee maamulkaasi.